إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإxsaan إilى yوم الdiin أma bعd waa dersigiinnii toddobaatan iyo koowaad oo nooga bilaabanaya aayadda labaatan iyo koowaad ee min suurati زkruf qaala اllahu tabaaraka wa tacaalى am aataynaahuma waxaan siinuu ilaah yidhi gaalada kitaaban kitaab kitaabkaasoo min qablihi qur-aankan hortiisa ahaaday oo fahum gaaladu bihi kitaabkaas ay mustamsikuuna kuwii haysta yihiin bal kitaab ma haystaane qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladu innaa annaga wajadnaa waan helnay aabbaa'anaa aabbayaalkeen calaa ummatin diin korkeed xaalo ay ku sugan yihiin wa innaa annaga calaa aafaarihim raadyaalkoodii korkooda aan muhtaduuna ku hanuunaynaa wa kadaalika walamru arrinku kadaalika waa sidaas maa arsalnaa ma aanaan dirinuu ilaah yidhi min qablika nabi moxamedow hortaa fii qaryatin magaalo dhexdeed xaalo uu ahaaday min nadiirin mid diga ma aanaan dirin ilaa qaala xaalo ay yidhaahdeen maahane mutrafuuhaa qaryada kuweeda loo raaxeeyey innaa annaga wajadnaa waan helnay aabbaa'anaa aabbayaalkeen calaa ummatin diin korkeed xaalo ay ku sugan yihiin wa innaa annaga muqtaduuna kuwii ku dayanayaan nahay calaa aafaarihim raadyaalkoodii korkooda qaala wuxuu yidhi kullu nadiirin mid kasta oo digayay wuxuu yidhi awalow ji'tukum atatabicuuna ma raacaydaan daalika waxa aad aabbayaalkiin ka soo gaarteen walow ji'tukum haddaan idinla imaadana biahdaa bidariiqin waddo dariiqaasoo ahdaa ka hanuun badan mimaa kii wajadtum aad hesheen calayhi maaga korkiisa aabbaa'akum aabbayaalkiin aad ka hesheen qaaluu gaalo waxay yidhaahdeen innaa annaga kaafiruuna kuwii diiday ayaan nahay bimaa diinka ursiltum bihi laydinla soo diray qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi fantaqamnaa waan ka aarsannay minhum gaaladii fandur bal fiiri qof walba kayfa sidee buu kaana ahaatay caaqibatulmukadibiina kuwii beeniyey rususha ciribtoodii waxaan aayaadkan aayaadkii ka horreeyey ku soo ogaanay afar arrin oo kufri ah oo gaaladu ay ku sugnaayeen afartaas arrinkan ugu horreeyey waxay ahayd jacluhum lilaahi walada afartaba xaafidku waa isdaba dhigay markuu aayadihii hore sharaxooda dhammeeyey inay ilaahay walad u yeeleen ilaahna waa ka nastan yahay arrintaasi tan labaadna waxay ahayd inay ku andacoodeen ilaahay waladkaas uu samaystay inuu yahay gabdho arrinta saddexaad oo kufrigaana waxay ahayd inay malaa'igtii caabudeen arrinta afraad oo kufrigaana waxay ahayd inay qadarka kowniga u xujaysteen raalli ahaanshaha ilaahay oo ay yidhaahdeen haddii allaha raxmaankaahu uu dooni lahaa inaanaan malaa'ig caabudin ma aanaan caabudneen sababtaa waana og yahay waxa weeyaan isagoona ogaan caabudnaa uuna naga leexin karin nagamana leexin mar hadday dhacday inuuna og yahay aan caabudaynoon ku sugannahay taas waxay tusaydaa inuu raalli ka yahay ilaahna inuu inkiray ayaan soo ogaanay oo ilaah subxaanahu wa tacaala uu yidhi maa lahum bidaalika min cilmin arrintaas wax oqoona uma lahaa inhum maahu mana ahan ilaa yakhrusuuna kuwo wax qiyaasaya maahane waa kuwo wax odorosaya waxayna qaacidadu tahay alkharsu filmacquulaati madmuumun wa filmaxsuusaati mamduuxun kharsiga waa odorosta shayga la odorosaa hadduu yahay shay oo waxa weeyaan maxsuusoo la arkayo waa ammaan in wax la odorosaa oo wax la qiyaasaa oo waxayba yiqiineen carabtu beeraha inta saas loo fiiriyo oo qof aad u yaqaana fiiriyo inuu yidhaha beertan sannadan intaasaa ka soo go-ayda nabigana sala allahu calayhi wasalam arrintaas wuuba saxaabadiisa amri jiray inta beeraha la fiiriyo beerta soo markay soo dhowaato ayaa la leeyahay beertan qof aad u yaqaan inta loo diru leeyahay intaasaa ka soo go-ayda si waxa weeyaan sekadii iyo loogala xisaabtamo kharsiga marka shayga oo maxsuuska ah oo la arki karo in la qiyaasaa waa ammaan oo waxa weeyaan laakiin shayga macquulka ah oo la fahmaayo inaad tira qiyaasan ku ogaana waa madmuum sidaasaa loo yidhaahdaa marka kharsiga alkharsu filmacquulaati madmuum shayga oo waxa weeyaan macquulka ah oo in la fahmo la rabo qiyaas wax loogama keeni karo daa tira waxaan qiyaasay inaan qiyaami jirin qiyaamihii mogta waa shay haybi oo cilmi u baahan ma aha waxaad adigu arki jirto oo tijaabidood dhowr goor ku soo maray ood qiyaas ka qaadan karta maahan inaad tidhaahdo anigu waa fakero waxaa ii soo baxay alle sifadaas inuu leeyahay taasna uusan lahayn waxaas waa dalaal maxaa yeelay waa shay cilmi u baahan ma ahan shay caqli iyo tajrubo lagu ogaa karo marka alkharsu filmacquulaati madmuum wa filmacquulaat wa filmaxsuusaati mamduux laakiin shayga xisiga lagu dareemi karo oo tajrubada iyo tijaabada lagu ogaa karo waa mamduux maxaa yeele waxay tusaydaa qof aqoon iyo khibrad leh ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi arrintii aayadahan aayadii horay la socdaan am aataynaahuma waxaan siinay gaalada kitaaban kitaab kitaabkaasoo min qablihi qabla alqur'aan hada waxaad u celinaa qur'aanka sida ibnu jariir utabari uu maray waa sida fiicane min qablihi qabli alqur'aan qur'aankan kitaab ka horreeyey miyaan gaalada siinay oo fahum gaaladu mustamsikuuna kuwii haysta weeye bihi kitaabkaas saasaa jirtu ilaha leeyahy kitaab qur-aankan ka horreeyey qur-aankan waa diidaa shirki in malaa'ig la caabudo waa diida in la yidhaha allah weladna waa diida wax alla afartan kufriyoy ku sugan yihiin afartaba waa diida qur-aanku marka ma kitaab ka horreeyey oo aan soo dejinnay haystaan oy arrintaas ay ka arkeen ilaa arrintan caqli wax loogama ogaa kareen saasaa ilahay leeyahy arrintaan halkay ka keeneen ilaahay weynaa subxaana wa tacala wuxuu noo sheegaa taas marka inaysan jirin kitaabkan qur-aanka kitaab ka horreeyey oo ay haystaan oo dhigaya in malaa'igta la caabudo la yidhaahdo allaa walad leh inuusan jirina ilaahay noo sheegayaa wax deliil iyo burhaan ah oo ay ku sugan yihiinna ma jirto laakiin waxa ay ictimaadayaan oy ku sugan yihiin allah noo warramay waa maxay ab iyo awoowaan ka soo gaarnay wey xujadooda ab iyo awowa ayaan ka soo gaarnay annaga aabbayaalkeen awowayaalkeen ayaa malaa'igta caabudi jiray sidaasaan u caabudaynaa xujadoodu waa intaasuu yidhi waa tana bal kitaab ma haystaan kitaab ma haystaan idraab ibdaaliyaa laydhaa tan oo kale bashaan oo kale macnihii horaa la burina oo ah inay kitaab haystaan wax jira ma ahan su-aalahaana loo weydiiye masaasa ma ahan weeye ma jirto kitaabay haystaan ee qaaluu gaaladu waxay yidhaahdeen oo waxa ay ictimaadayaan oo xujaysayaan waxay tahay innaa annaga wajadnaa waan helnay aabba'anaa aabbayaalkeen calaa ummatin diin korkeed xaalay ku sugan yihiin annaga aabbayaalkeenaan diin ka soo gaarnay saas weeyaan warka ay leeyihin calaa ummatin diin korkeed umma qur-aanka afar macnoay ku leedahay afar macno ayay ku leedahay qur-aanka umma macnaha koowaad waa bimacnaa milla waa diin waa midaan hadda dul taagannahay suuratu mu'minuuna ay mar kale noogu imaan doontaa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida waa bimacnaa diin suuratu ambiyaay haddana noogu imaan doontaa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida dhammaan waxaas waa bimacnaa diin umma macnaha labaad oo loo isticmaalaa wuxuu yahay bimacnaa burhatun min azamaan ow qicatun min azaman qayb zamanka ka mid ah qica min azaman waa loo isticmaalaa umma waxa weeyaan meelo badanay ku jirtaa suuratu yuusuf iyo suuratu huud labadaba way ku jirtaa wa qaala aladii najaa minhumaa wadakara bacda ummatin bacda ummatin ummatintaas waa bimacnaa zaman wakadalika suuratu lhuudna waa ku jirtaa walain akharnaa canhum alcadaaba ilaa ummatin macduudatin layaquuluna maa yaxbisu ilaa ummatin أمة وبرهة من الزمان وقيب زمن كمدة أما قطعا من الزمان ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة محدودة لبا معنى وي معناها صدحات ومعناها أقبضا وقرآن كي كرسو أرارته وجماعة من الناس إن الله استعماله قيب ذاتك كمدة سيدا إلهي قول كيسو كلي ولكل أمة رسول أمة كستا رسولا كصدح درنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ويكون بلانتا تذكرانك آذي يكون بلانتا معناها وقدم بيو أفرادنا وإنه كتمادو بمعنى الرجل المقتدى به رجل لقد ديانيو بمعنى إمام مثل لقد ديدو بمعنى إمام إنه يكون ديدو مثل لقد ديدو بمعنى الرجل المقتدى به قف لقد ديدو إمام آه إن إبراهيم كان أمة إمام لغو دايدو وي كان أمة إمام لغو دايدو وي أفر تسمعنا كنت مادة قرآن مركا قال لها حجادة وحوة إنا يرهدين إنا أنك وجدنا وان هلني آباءنا آبايالكين على أمة دين كركيد حالي كسوغيهين وإنا أنك على آثارهم هاديالكودي كركودة مهتدون كوي كوهنون أيامنا annaga aabbayaalkeen raadkoodii aan ku hanuunaynaa saasay yidhahdeen gaalada sidaasay yidhaahdeen ma mushrikiintii quraysheed kaliyaha xujadaan tiqiin xujadan baadilka xujo maahane waa shubho baadilehe xujadan oo laga dhiganayo waxa weeyaan waxa laga diin dhiganayo lagu soconayo caadadii laga soo gaaray ab iyo awoowe ma quraysh kaliyaha tiqiin maya ilaa wuxuu leeyahay gaaloo dhan ayaa arrintan wadaaga fiiriya qur-aanka alla wuxuu yidhi وكذلك وخبر مبتدئ محذوفه والامر ارنكو كذلك واصداس ما ارسلنا ما انان ترين الهيري من قبلك نبي محمد اديغ هرتا في قريه مغاله بخديد حاله او اهادي من نذير مدغه ولي ما يدعين ان ان صدرنا رسول دغه الا هدان درنا الا قال حال يري حال يرهدين ما اهنه ilaa qaala xaalo ay yidhaahdeen ma ahane mutrafuuhaa qaryada kuweeda loo raaxeeyey dadka haysta mansabka iyo jagada dadka maalka haysta magaca iyo sumcadda weyn dad kale innaa annaga wajadnaa waan helnay aabbaa'anaa abbayaalkeen calaa ummatin diin korkeed xaalo ay ku sugan yihiin wa innaa annaguna muqtaduuna kuwii ku dayanayaan nahay calaa aafaarin raadyaalkoodii saasay dhihi jireen weligeed ma dhicin in magaalo rasuul laga soo diro ilaa hadday dhacdo inta waxa weeyaan madaxyaweynta ee dhaqaalaysan ee jagooyinka haysata ama maalka haysata ama magaca haysata intaasaa ka hor imaan jirtay xaqa waxayna dhihi jireen waxaan aad sheegaydo yeeli mayno caadadii aan lahaa jirnay oon aabbayaalkeen ka soo gaarnana ka leexa mayno dabaalkaas maxaa kuu caddaaday gaalo awalkeed iyo aakhirkeed xujada ugu xoogga badan ee ay waxa weeyaan ku dheganaa jireen xaqana ku diidi jireen wuxuu ahaa arrintan waxaan ka soo gaarnay awowayaalkeen iyo abbayaalkeen sidaasay ahayd waana sababtii keentay abudaalib oo nabiga adeerkiisa oo toban sano nabiga waardiyeynayoo lahaa tawxiidka faafi anaa ku garab taagane inuu gaalnimo ku dhintay sababtii keenta taasay ahayd oo markii naftu ka dhacayday nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri ya am qul la ilaha illa allah kalimatan uhaatu lak biha yawm alqiyama adarka yow hal kalima maanta iibde kalimad aan ilahay agtiisa kuugu aan kuugu shafeeco maanta iibde wala ilaha illa allah adeero iibde wuxuu gaaladii markuu ay ka cabsadeen inuu kalimadaas u jilco abu daalib waxay keensadeen shubhadan asalka ah oo shubhada ugu adag oo gaala keensata ah oo waxay yidhaahdeen atarqabu can millati cabdilmudalib awo aabbaha diinkiisii miyaad nacayda ila laa ilaha illa waxay ka soo horjeedaa diinta aabbaha eh markaasuu yidhi huwa calaa millati cabdilmudalib ninkaanu wuxuu ku dhimanaa diinta awowgiis diinta aabbihiis diinta aabbihiis cabdilmudalib uu ninkaanu ku dhimanaa gaalnimuna ku dhinta saas isagoo noocaas leh oo weliba yaqiinsan in nebi maxamed diin xaqa ku sugan yahay walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani albaniyati diinan من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا أديجري آه والله الله نكو دارنا وان أغهي محمد دين تيسو إني تهي دينها تنو خير بدن هدي سنجرين عبسي أنك عبسنا أيوه إيضاين يا إلا إسعايو oo la yidhaahda abiy awoowu khilaafay waad ogaa lahayd arrintaas inaan oggolaado laakiin ma dhacayso sababtoo ah eed ayaa imaanayda la yidhaahdo abihiis iyo awowgiisu khilaaf saasay ahayd markaasuu gaalnimo ku dhintay nabiguna noo sheegay sala allahu calayh wasalam naarta inuu galay oo waxa weeyaan inta labada cagood dhimbila loo saaro maskaxdiisu ay ubrinaydo karaydo waana ahlu naarka qofka ugu naarriya wey qofka ugu naari nabiga sala allahu alay slam dhex bartanka isagoo yaallaan u shafeecayu markaasaa dhambalaalax geesa oo naarta geeskeedaha la keena markaasay maskaxdu daadanay waa qofka ahlu naar ugu naar xuduudunooy so uma jeedid marka qof kasta oo ilaahay rumaysan oo ilaahay in la horgeynayo og waa inuu ka cararaa waxa weeyaan dariiqadaas wa kadaalika sidoo kale waxaa ah waxa weeyaan taqliidka acmaha ah ee indhala'aanta ah ee shiikh culummada muslimiinta ka mid ah qofku inuu iskaga dhego oo idha annaga madhabkayaga sidaasaa la yidhaahdaa sababtoo ah nabiga ma ahan sala allahu calayh wasalam inta kale marna waa asiibaan marna waa gafaan nabiga ma ahan inta kale marna waa asiibaan marna waa gafaan sidaas darteedu imaamu maalik wuxuu yidhi wamaa minnaa ilaa raaddun wa marduud ilaa saaxiba hada alqabr qof naga mida ma jiro culummadeenna dhammaan qof kastoo naga mid ah kelmadna waa laga qaadanaa oo asagaa sawaab ku ah kelimadna waa lagu naqdina waxbuu ku gafaa waxaa laleeyahy sawaab ma ahan waxna waa asiiba oo qof kaluu ku saxaaba so uma jeedid laakiin nabigu ka soo rabay wuxuu hi qabrigaas axadka ku jira hal mala misle kuma gafo dhammaan waa in la qaato waa waajib qof kaleeto qofka yidhaha wax alla wuxuu leeyahay mid laga tega male waa qalab waa lunsanya waana siduu imaamu shaafici ijmaaca ku soo naqliy waa saas oo uu yidhi ajmaca almuslimuuna calaa anna man istadaanat lahu sunnatun can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam laa yaxillu lahu an yadacaha liqowli axadin muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen qofka hadday sunno nabi mas'alada u caddaato inaysan xalaal u ahayn inuu uga tago qof hadalkiisa qofku raba ha ahado imaamku raba ha ahado imaamkaas abuubakaruu noqon kara qofkaas cumaruu noqon karaa wuxuu noqon karaa abu xaniifa wuxuu noqon karaa shaafici wuxuu noqon karaa maalik wuxuu noqon karaa bukhaari wuxuu noqon karaa axmed ibnu xambal wuxuu noqon karaa kayrkood midku rabaa ha ahaado imaam hebelaa khilaafay sunnada nabiga loogama tago sunnada nabiga loogama tago marka waa masale muhiima laakiin hubso inay sunnadii nabiga tahay sunnadii nabiga inay tahay hubso waa masale muhiime sidaasu ilaah subxaana wa tacaala markuu noo sheegay shubhadoodii iyo dariiqada ay mareen abaalkay heleen uu noo sheegayaa waana abaalka lagu abaal marinayo qofkii ilaahay kitaabkiisa uga taga caadadeenna ayuu khilaafsan yahay ilaah wuxuu idhi subxaana fantaqamnaa waan ka aarsannay minhum kufaartii mukadibiinta ahaa fandur bal fiiri qof walba kayfa sideebay kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiin qaala walow ji'tukum qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qaala awalow ji'tukum qaala laba qira'a aayaddan bilowgeeda ku soo aroortay oo sabciyataan ah qiraa'a waxa weeye qul weeye qul qul marka la yidhaha waxa weeye qul dheh nabiyow dheh weeye nabiga lacamra markaas qul dheh awalow ji'tukum atatabicuuna ma raacaydaan daalika caadadaad aabbayaalkiin ka soo gaarteen walow ji'tukum haddaan idinla imaadana biahdaa bidariiqin dariiqaasoo ahdaa ka hanuun badan mimaa kii wajadtum aad hesheen calayhi korkiisa aabba'akum aabbayaalkiin aad ka hesheen waa haddii qul la akhriyo qaala haddii la yidhaahdo faacilku waxa weeyaan kullu mundirin min ulaa'ika almundiriin sow lama dhihin wa kadaalika maa arsalnaa min qablika fii qaryatin min nadiirin marka qaalada faacilku wuxuu noqonaa qaala wuxuu yidhi kullu mundirin min ulaa'ika almundiriin mid kasta oo digayaalkaas alla soo diray ka mida wuxuu yidhi awalow ji'tukum hamsadaa ku jirta ficil maxduufa atatabicuuna ma iska raacaydaan daalika dalaalkaas aabbayaalkiin aad ka soo gaarteen caadada aabbayaalkiin aad ka soo gaarteen miyaad iska raacaydaan walow ji'tukum haddaan idinla imaadana biahdaa bidariiqin waddo dariiqaasoo ahdaa ka hanuun badan mimaa kii wajadtum aad hesheen calayhi korkiisa aabba'akum aabbayaalkiin waxa aad aabbayaalkiin ka soo gaarteen dariiqo ka sawaabsanoo ka toosan haddaan idinla imaado xataa ma waxaad leedihiin aabbayaalka inaan iska raacayna waa wax la yaab leh qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii innaa annaga kaafiruuna kuwii diiday ayaan nahay bimaa kii ursiltum laydinla soo diray bihi maaga annaga waa diidna diinta laydinla soo diray aabbayaalkeen waxaan ka soo gaarnaana ku socayna saasay yidhahdeen gaaladii ilah wuxuu idhi subxaana fantaqamnaa waan ka aarsannay minhum min haaulaa'i almukadibiin kuwaas mukadibiinta ah ee rususha beeniyey fandur bal fiiri kayfa sideebuu kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina mukadibiinta ciribtooda bal fiiri qowmu nuux reer caad reer hamuud bal fiiri qowmu luud maxay ku dambeyday sow ma ahayn ciribtoodii baaba iyo mid xataa war bixiya inuusan ka harin oo ka sheekeeya intii rususha diiday sidaasay noqotay wadkur sheeg nabiga suubanaa id waqti qaala ibraahiimu nebiyullaahi ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihiis iyo wa qowmihi qowmkiisii innanii aniga baraa'un berii ayaan ka ahay mimaa kii tacbuduuna aad caabudaydaan ila aladii allihii mooye fadaranii aniga i abuuray fa innahu allahaas sayahdinaa isagaa i hanuuni doona wa jacala nebi ibraahim wuxuu ka dhigay haa kelimatul-ikhlaaska kelimatan kelimo ayuu ka dhigay kelimaddaasoo baaqiyatan ku harta fii caqibihi carruurtiisa lacallahum yarjicuuna likay yarjicuuna inay carruurtu u soo laabtaan darteed bal iska badaaye matactu waan u raaxeeyuu ilaah yidhi haa ulaa'i kuwan mukadibiinta ah iyo wa aabbaa'ahum aabbayaalkood xataa jaa'ahum ilaa uu u yimid alxaqu qur'aankii iyo wa rasuulun rasuul rasuulkaasoo mubiinun bayinu risaalati risaaladiisu ay cad tahay walammaa jaa'ahum markuu u yimid alxaqu xaqii qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midka noo yimid sixrun waa falfal wa innaa annagana kaafiruuna kuwii diiday ayaan nahay bihi sixirkaas wa qaaluu gaala waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila haada alqur'aanu lowlaa nuzila hallaa nuzila maxaa loo soo deji waayey haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin korkiis maxaa loogu soo deji waayey ninkaasoo min alqaryatayni min ixda alqaryatayni labada magaalo mid ka mida xaggeeda ka ahaaday ninkaasoo cadiimin weyn oo tolka dhexdiisa laga yaqaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ahum ayaga miya gaaladu yaqsimuuna qaybinaya raxmata rabbika rabbigaa naxariistiisa naxnu annagaa qasamnaa qaybinnay baynahum dhexdooda maciishatahum noloshooda annagaa qaybinnay filxayaati nolosha dhexdeedaan ku qaybinnay nolosha addunyaa ee liidata wa rafacnaa waan kor yeelnuu ilaah yidhi bacdahum gaalada gebolkood fowqa bacdin gobolka kale korkoodaan u kor yeelnay darajaatin min jihati darajaad xagga darajooyinka liyatakhida inuu ka dhigto darteedaan u kala sara marinnay bacduhum gobolkood inuu ka dhigto bacdan gobolka kale sukhriyan mid laylisanaan loo nisbeeyey wa raxmatu rabbika rabbigaa naxariistiisa oo janno inuu geliyo mu'miniinta ah aa khayrun ka khayr badan mimaa shayga yajmacuuna gaala kulminayaan walowlaa an yakuuna annaasu dadku inay ahaanayaan haddaysan jirin ummatan ummad ummaddaasoo waaxidatan keligeeda oo calalkufri gaalnimo ku sugan ummad gaalnimo ku midowday inay noqonayaan haddaysan jiri lahayn la jacalnaa waxaan u yeeli lahayn liman qof yakfuru ku gaalooba biraxmaani allaha naxariista ballaaran libuyuutin guryahooda waxaan ka yeeli lahayn suqufan saanqaafyaan u yeeli lahayn libuyuutihim guryahooda waxaan u yeeli lahayn suqufan saanqaafiyo saanqaafyadaasoo min fidatin fida'a iyo wa macaarija jaranjarooyin jaranjarooyinkaasoo min fidatin fida'a jaranjarooyinkaasoo yadharuuna ay ku koraan calayhaa saanqaafyada wa libuyuutihim wa jacalnaa waxaan u yeeli lahayn libuyuutihim guryahooda abwaaban albaabo iyo wa sururan sariiro wa jacalnaa waxaan u yeeli lahayn libuyuutihim guryahooda abwaaban albaabo albaabadaasoo min fidatin fida ah iyo wa sururan sariiro sariirahaasoo min fidatin fida ah sariirahaasoo yataki'uuna ay ku dangiigsadaan calayhaa sariiraha korkooda iyo wa sukhrufan wa jacalnaa waxaan u yeeli lahayn sukhrufan dahab wa in kullu daalika arrinkaas dhammaantiisna ma ahan lamaa mataaculxayaati ilaa mataaculxayaati nolosha raaxadeeda ma ahane nolosha addunya ee lidata waalaakhiratu midda dambe lilmuttaqiina dadka alla ka baqayay u sugnaatay cinda rabbika rabbiga agtiisa xaalo ay ahaatay mushrikiinta marka laga soo warramay dariiqadii ay ku socdeen waxaa hadda ilaah subxaana wa tacaala nooga warramayaa addoonkiisii rasuulkiisii khaliiluraxmaan imaamu ahli towxiid khaliilkii alle imaamkii towxiidka nabiyullaahi ibraahim ayaa ilaahay nooga warramay ayagana waxaa la ogsoon yahay nasab ahaan iyo diin ahaanba nabi ibraahim ay ku abtirsadaan nasab ahaan waxay yidhaahdaan waxay ka soo jeedaan nebi ibraahim waa xaqiiqo waa xaqiiqo ijmaac weeyaan inay qurayshu ka soo jeedo nebi ibraahim oo ay durriyadii nebi ibraahim tahay oo nabi ismaaciiloo ila ibraahim ay ka soo jeedo diin ahaanna waxay yidhahdaan diintii nebi ibraahimaan ku sugan diintii nebi ibraahimna marka la caddayna bal inay ku sugan yihin in kale ilaa qofku wax sheegasha waa iska fududda laakiin burhaanay rabtaa iddicaagu waa wax iska fudud laakiin meesha lagu kala baxaa waa burhaankeen diintii nebi ibraahimna ilahay noo sheegaa ilaa wuxuu idhi subxaana waid qaala ibraahiimu wadkur sheeg nabiga suubano id waqti qaala ibraahiimu nebi ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihiis uu ku yidhi asaga dhalay iyo wa qowmihi tolkiisii uu ka dhashay innanii aniga baraa'un berii ayaan ahay mimaa kii xaggiisan berii ka ahay tacbuduuna aad caabudaydaan ila aladii allihii ma ahane fadaranii i abuuray fa innahu allahaasu sayahdina isaga iyo hanuunina intaas macnaheedu waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu laba macnay koobsataa waa nafyi iyo ihbaat nafyi macnaheedu waxa weeyaan diidid cibaado loo diido cidaan alla ahayn ihbaatna macnaheedu waa in allah loo sugo cibaadadii loo diiday cid kale waa in la yidhaha allah xaq u leh laa ilaaha ila allahu macnaheedu waa nafyi iyo ihbaat nafyi macnihiisu waxa weeye in la diido alla cid aan ahayn inuu cibaado mudan yahay inuu mudan yahay cibaado cidaan alla ahayn waa in arrintaas la diido cidaan alla ahaynaa cibaado mudan waa in la diido oo la yidhahdo cid aan alla ahayn cibaado ma mudna oo laga anfiyo alla wixii ka soo haray cibaado inuu mudan yahay isbaatna waa in la yidhahdo allah cibaadada mudanoo xaq u leh sidaas waa sida aayaddu sariixa ku tahay fiiri nafyigiiuu hormariyey ila laa ilaaha ila allah waa labadaas laa ilaaha waxay faa'iideyne alla wixii ka soo haray in la yidhaha cibaado ma mudna ila allaahuna waxay faa'iideyne in la yidhaha allah cibaadada mudan marka intiiyay ku macno tahay tanfiiri wuxuu hormariyey shirkiga iyo mushrikiintaba inuu ka beri noqdo oo wuxuu yidhi inanii aniga berii'un beryan ku ah wuxuu ku leeyahay mataqan ciddu saas ku leeyahay waa aabbihiis iyo tolkiis oo dadkay dadka iskugu sokeeyeen aabbihii asaga dhalay iyo tolkiisii wey kuwaas wuxuu ku yidhi aniga berii aan ka ahay wax alla waxaad caabudaydaan oo cibaado inay mudan yihiin ma aaminsani cibaadadii uu u diiday alla kayrkiis alla u sugo wuxuu yidhi ila ladii allihii kuma jiro ka soo reeb ilaa ayagu waxay isla caabudayeen allaah iyo alla kayrkiis ay isla caabudayeen allaahna waa caabudayeen kayrkiisna waa caabudayeen shirkiyay samaynayeen oo cibaadadiiay shirko ka dhigeen arrin la wada leeyahay oo alle iyo cid kale isla leedahay shirku ilaa waa shirkigu waa saas waa in laysla yeesho shirkiyay sameeyeenoo alla iyo cid kale cibaadada iskugu dareen isagu wuxuu yidhi waa la kala saaraa allaahan u oggolaa inta kalena cibaadadooda beryanka ah beryanka ah marka ila aladiina waa sugid uu u sugayo allah cibaadada sugid uu cibaadada u sugayo idan sidaas darteeda qofka muwaxid ma noqon karo ilaa taas laga helo qofka waa muwaxid wuxuu noqon karaa marka laga helo kow inuu berii ka noqdo shirkiga iyo ehelkiis waa inuu berii ka noqdo shirkiga iyo dadka ahlushirkiga ma ahan shirkiga nabcaan ahlushirkiga waa jecele wax jira maaha diin islaamna ma aha waa inuu ka baraa'a qaato baraa'ana macnaheedu waa inuu nabcaado wey uusan u gargaarin waa inuu nabcaado nacaybkuna waa qalbi xibnuhuna qalbiga waxaa ku jiray ka tarjamaa marka waa inuu shirkiga iyo ehelkiisa qalbiga ka nabcaado uusan xibnahana uga gargaarin baraa'a waa taasaa marka uu ka berii noqdo waxaa la rabaa inuu jeclaado allaah iyo addoommadaas alla humeey cibaadadana alle qayrkiis u diida allana u sugo wa jacalahaa jacala faacilkeeda laba meeloodaa loo celiya alla waa loo celiya waa iska fududa markaas macnuhu wuxuu noqon wa jacala alla wuxuu ka dhigay haa kelimatu tawxiid haada waxaa loo celinaa inanii baraa'un mima tacbuduuna ila aladii fadaranii intaasaa loo celina intaasna waa laa ilaha illa macnaheedi laa ilaha illa macnaheedi wey intaasaa loo celina macnuhu marka wuxuu noqon wa jacala alla wuxuu ka dhigay haa kelimatu tawxiidgii kelimatan kelimad kelimadaasoo baaqiyatan ku harta fii caqibihi caruurtiisa nebi ibraahiim macnaheedu marka waxa weeye ilaahi weynaa subxaana wa tacaala nebi ibraahim markuu ka beri noqday shirkigii iyo ehelkiisii oo aabbihiis ka mid yahay ahlu shirkiga dadka uu neebcaaday aabbihiisa ka mid a ilaahi weynaa wuxuu ku abaalmariyey kelimatu tawxiid inay ku baaqi noqoto durriyadiisa oo waa maxay nebi ibraahim dadkii ka farcamay waxaa laga helaa mar kasta qof muwaxida waa fadl ilaah qof muwaxidaa laga helaa weliba waxaa ka sii fadli weyn nebi ibraahim nabi alluu ahaa intii ka dambeyday ee rasuul la soo dirayey ama nabi la soo dirayey dhammaan waxay ahaayeen duriyadii nebi ibraahim cid kaleba nabi lagamaba dhiginba isaga bacdigiisa duriyadiisa maaha marka kelimatu tawxiid mid ku baaqiyuu alla ka dhigay duriyadiisa mar kasta waxaa laga helaa dadkii ka farcamay qof muwaxida oo alla keliya in la caabudo waxa weeyaan amraya oo isaguna ku sugan taasaa laga hela macno kale wa jacala waxaa loo celinaa faacilka nebi ibraahim waana siday u badan yihiin mufasiriintu wa jacala nebi ibraahim wuxuu ka dhigay haa kelimatu tawxiidkii kelimatan kelimad kelimadaasoo baaqiyatan ku harta fii caqibi carruurtiisa kelimad carruurtiisa ku baaqi noqota uu ka dhigay suu uga dhigay isaga miyaa ka dhigi kara oo dadkii carruurtiisii ka farcantay miyuu ku reebi karaa oo mar kasta ay qalbigooda uga geli kara asagu tawxiid waxa weya laba arrimood uga dhigay sabab u noqdo sabab u noqdo laba arrimood wey koo waa ka dardaarmay waa ka dardaarmay wa wasaa bihaa ibraahiimu baniihi wa yacquub suuratulbaqara inoogu imaan waa ka dardaarmay oo carruurtiisa wuxuu ku yidhi falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha isku dhimanina idinkoon ilahay hogaansamay waa ka dardaarmay labo ilaahayna waa u tuug ilaahayna waa u tuugay wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahow aniga iyo carruurta iga farcantaba naga ilaali inaan sanam caabudo sidaas weeye waana labada lagaa rabo durriyadaada inaad u dardaaranto tawxiidka oo aad ku tarbiyaydo iyo inaad ilaahay calacalaha u taagato ilahay u barido adiga ma awoodid inaad hanuunka gelidee marka maadaama uu ugana dardaarmay carruurtiisa alla keliya caabuda alla keliya caabuda shirki ka fogaada uuna ilaahay u tuugay carruurtiisa sidaas ugu baaqi yeela lacallahum yarjicuuna lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay u soo laabtaan kelimatu tawxiid lacallahum mar waxaad u celina duriyadii nebi ibraahim markaas lacallahum yarjicuuna waxay la socotaa waxa weeye nebiyullaahi ibraahim hadalkii looga warramayay oo waxa weeye kelimadan uu ku baaqi yeelay duriyadiisa lacallahum yarjicuuna asagoo rajaynaya inay kelimadaas iyo dardaarankaas u soo laabtaan welidaha saas daraaddeeda carruurta nebi ibraahim mid walbaa kan ka dambeeyu tawxiid u dardaarmi jiray ilaa aabbahoodaa markuu dhimaayo u dardaarmay waxaad u dardaaranto carruurtaada way isku dardaarmayaan hadhowna carruurtiisa wuxuu u dardaarmaya waxaad u dardaaranto baa tidhaahdo maandhayskoobaa waxa weeyaan iska dhici reer hebel oo waxa weeyaan xusulka geliya asna carruurta xusulka geliya u dardaarma waxay ka helaan adaa iska leh soo ma jeedin laakiin markaad u dardaaranto ilaahay keliya caabuda nebi maxamed sunnadiisa ku dhega shirki iyo bidca ka fogaada mu'miniinta meelay joogaan jeclaada ilaahay dartiis iskugu gargaara waxa weyn tawxiid iyo sunnay ku rimaan ajaraana kuu socona ka tale aduu marka soo ma jeeda marka waa nuucaas waa u dardaaran marka lacallahum yarjicun in carruurtu dardaarankaas u laabtaan darteedu ugu dardaaran nebi ibraahim ayaa markaas aan u celina hadal macnaha kale kalaamkan alla nooga warrama alla wuxuu leeyahay lacallahum waxaad loo celina quraysh marka lacallahum waxay mudan yihiin quraysh yarjicuuna inay dardaaranka aabood u laabtaan ila waa ogaadeen dardaaranka aabood in tawxiid ah uusan shirka ahayn labada macno waas bal matactu haaulaa macnuhu waxa weeye uu iskugu xidhan yahay durriyadii waxaa ku baaqi ahaa tawxiid laakiin qoladaan qurayshe qurayshu keligood ma aha duriyadii nebi ibraahim ma aha duriyadii nebi ibraahim waxawan qurayshu keligeed ma aha waa qayb ka mid ah ayagu marka shirkiya isugu tageen ayagu inaysan ku jirin duriyada waxa weeyaan tawxiidku ku baaqi ahay alla noo sheega oo macnuhu wuxuu noqonaa wuxuu noqonaa laakiin haaulaai laysuu miman baqiyat ilkelimatu fiihim saasuu macnuhu noqonaa laakiin haaulaa'i laysuu miman baqiyat alkelimatu fiihim bal iskaba daaya kelimadu ayaga kuma baaqi noqone matactu waan u raaxeeyuu ilaahay yidhi haaulaa'i kuwaan mushrikiinta ah iyo wa aabbaahum aabbayaalkood inta u raaxeeyey a wakhtigii ku dheeraaday ilaahay xilmigiisii iyo dibdhigii cadaabka dib uga dhigay tii ay ku kadsoomeen ayagu tii ay ku kadsoomeen ayagoo cadaab mudan a ilaahay cadaabkii dib uga dhigay bal iskaba daaya ayagu kuma sugnayn tawxiide oo kelimadii dhexdooda baaqi kuma ahayne matactu anaa u raaxeeyuu ilaah yidhi haaulaa'i kuwaan iyo wa aabbaahum aabbayaalkooda xataa jaahum ilaa uu u yimid alxaqu xaqi waa qur'aanka iyo wa rasuulun rasuul rasuulkaasoo mubiinun bayinu risaalati rasuulnimadiisu ay iska caddahay waxa weeyaan rasuulun mubiinun mubiinun waa nagii nidhi laba macnay mar kasta ay waxa weeyaan luqada carabiga ku bannaanta mar in laga dhigo mucadda mafcuul inay qaadaydo waa ku bannaanta aayadda mubiinun rasuul xaqa iyo baadilka kala caddaynaya iyo in laasim laga dhigo mubiinun rasuul asaga rasuulnimadiisu caddahay asagaa rasuulnimadiisu caddahay waa laasim rasuul xaqa caddaynaya waa mucaddihi labadubaa ku bannaanta aayaddan laakiin marmaraysan labada ku bannaanayn mid u laazimayda marka xaqii iyo rasuul ilaa uu u yimid ayaan u raaxaynaynu ilaah yidhi markuu u yimid maxaa la rabay ayagoo waxa weeyaan shirki ku suganaa ilaahay cadaabka dib uga dhigay ilaahay xilmigiisay ku soo gaareen rasuulaa loo soo diray markaas waxaa la rabay inay toobad keenaanoo xaqa raacaan ma yeelina sidaana yeeleen ilaah wuxuu yidhi subxaana walamaa jaa'ahum markuu u yimid alxaqu xaqii qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midka noo yimid sixrun waa falfal wa innaa annaga bihi sixirkan kaafiruuna kuwii diidayaan nahay wa qaaluu lowlaa nuzila haada alqur'aan haddana ilaah wuxuu nooga warramin miisaanka gaalada nabiga sala allahu calayh wasalam aabiis wuxuu dhintay asagoo caloosha hooyadiis ku jira asagoo caloosha hooyadiis ku jira uu dhintay hooyadiisna waxa weeyaan isagoo lix sano jiray dhimatay lix sano asagoo jira ay dhimatay awowgiis aabbihiis dhaloo kafaalo qaadanaa siddeed sano isagoo jir u dhintay markaasuu siddeed sano markuu jiray aan awoowa la jooginoon aabba la jooginoon hooyana la joogin sidaasuu ku soo koray markaasaa ilaahay rasuul ka dhigoo doorta taasay marka la yaaban yihin waxay leeyihiin haddii ilaahay ummaddan dad u soo dirayo maxaa wiilkan agoonka loo soo diray oon dhaqaalaha haysan wiilkaan agoonka oon dhaqaala haysan wax ay ku duraan ma leh nabiga ammaanaa lagu yaqaan dulqaadaa lagu yaqaan sidqiyaa lagu yaqaan ayagaaba ka maqaatiya inta wanaag banu aadan leeyahay adduunyo tiro badan marka laga reebo keliya marka waxay ku qiimanayaan ayagu waa dhaqaala waxay leeyihiin marka la soo dirayo maxamed maxaa loo soo diri waayey labada magaalo dadka ugu caansan mid ka mid labada magaalo waxay kale yihiin waa maka almukarama iyo daa'if maka almukaramoo kale odayaasha joogo waaweyn sida alwaliid ibnu muqiira ee wiilasha badan dhalay ee hantida weyn leh ee magaciisa la yaqaan ee tolku u soo istaagaan markaas laga dhigo rasuul waa faajir waa soo ogaani waa kadaab waa asiin waa muctadi waa nin xumaanoo dhan isku darsaday oon akhlaaqiyaad lagu doortaba lahayn kaasmaa laga dhigay leeyi amase waxayn odayaasha daa'if sida curwatu ibnu mascuud athaqafi oo kaleeto ama mascuud ibnu camar athaqafi oo kaleeto amase cumayr ibnu camar ibnu mascuud athaqafi oo kale odayaasha waaweyn ee daa'if iyo odayaasha waaweyn ee maka nin magac leh ee maal leh ee wiilal leh kaas waxaa looga dhigi waayo ninkaan aan dhaqaale haysan waata laga dhigay marka waxaad halkaas ka fahmaydaa wax gaala wax ku qiimaydo iyo wax ilahay wax ku qiimeeyo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo qalbiga nadiifnimadiisu qofka ku qiimeeya nebi maxamed sala allahu calay wasalam akhlaaqda dadka markaas noolaa qofka ugu akhlaaq wanaagsan u ahaa ugu run badanuu ahaa ugu daacadsanuu ahaa ugu dulqaad badanuu ahaa ugu naxariis badanuu ahaa sifaadda ugu wan wanaagsan ee qof lagu doorto midda ugu sarrayda asaga iska lahaa isagaa lahaa saasaa ilaahay ku doortay ayaguna dhaqaalo iyo magac taasay wax ku raadinayeen marka waa inaad weligaa garato waxa qiimaha ilahay agtiisa kale qiimaha waxa ilahay agtiisa looga yeeshaa maahan dhaqaalaha ma ahan kursi inaad haysato waxa ilahay agtiisa qiimaha looga yeeshaa waa akhlaaqda wan wanaagsan waa akhlaaqda wanaagsan marka gaaladii waxay yidhaahdeen uu ilaahay yidhi wa qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila hallaa nuzila maxaa loogu soo deji waayey haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin korkiis rajulkoo min alqaryatayni min ixda alqaryatayni labada magaalo mid ka mid xaggeeda ka ahaaday labada magaalo waa daa'if iyo maka rajulkaasoo cadiimi weyn oo xagga maalka iyo xagga mansabka iyo magaca ku weyn kaasay ka hadlayaan ee akhlaaqda nabiga ugu sarreeyaba ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi isla weynaa halkay oo tilaab dheera nabinimadii raba iyagu inay qorsheeyaan oo yidhahdeen hebel ha la siiyo hebelna yaa la siiyo yaa af dheera goormay gaareen halkaas ahum ayaga miyaa yaqsimuuna qaybinaya raxmata rabbika rabbiga naxariistiisa waa wax la yaab leh nabinimada wey raxmadda halkan looga hadla waa nabinimada ma yagaa nabinimada qaybina allaahu aclamu xayu yajcalu risaalata ilaahay baa uu qoon badan meeshuu risaaladiisa yeelaya qofka mudane u manaasibka isagaa yaqaan akhlaaqda wax lagu doorto isagaa yaqaan goormay gaareen inay nabinimo qaybiyaan ayagu maxaa ugu jire waa juhala kufaara meel fadhide ahum ma ayagaa yaqsimuuna qaybinaya raxmata rabbika rabbigaa naxariistiisa ilaa wuxuu idhi subxaana naxnu annagaa qasamnaa qaybinnay baynahum dhexdooda maciishatum noloshooda filxayaati nolosha dhexdeedaan ku qaybinay nolosha adduunyaa liidata nolosha liidata annagaa u qaybinu ilaahay oo mid qani ka dhigna oo mid faqiir ka dhigna oo mid sayid ka dhigna midna mid la xukumo ka dhigna midna addoon ka dhigna mid xorra ka dhigna annagaa qaybinna soo ma jeedid say ku gaareen haddaysanba dhaqaalaha qaybsan karin ma awoodo qofku raba inuu qani iska noqdo kii alla ka dhigaa noqona bis midkii rabaa inuu iska caafimaado ma awoodo kiu doonuu caafina ku doonan cudurku rida alle dhaqaalaha yarka ee nolosha adduun ah annagaa qaybin ulaahay ayagu ma awoodaan hadday taas awoodi waayeen say ku gaareen inay yidhahdaan nabinimada xagga kuma habeeno xagga ha la dhigo yaa af dheera maxaa ugu jira mayagaa shaqo ku leh marka waa inaad ogaato inay tahay dhaqangaalaad in dadka lagu qiimeeyo adduunyada waxa wax lagu qadariyo ee wax lagu qiimeeyo ee wax lagu miisaamo waa akhlaaqda wanaagsan qofka tawxiidka iyo sunnada iyo daacada ilaahay ku sugan akhlaaqiyaadka kaasaa la jeclaadaa kaasaa la doortaa kaasaa la dabagalaa laakiin laguma qadariyo qofka qofka waxa weeyaan maal ha lahaado yuu lahaanin qani ha ahaado faqiir ha ahaado akhlaaqda feecan iyo sifaadda wanaagsana wax lagu doortaa bis hadduu akhlaaq fiican leeyahay hanti ha lahaada ama yuu lahaan hanti hadduu leeyahana waa wanaag hadduusan lahaynna waxba ka dhibime waa nimca ilaah mar hadduu toosan yahy hadduusan qofku toosnaynna maal inuu leeyahay wax qiimaa u siyaadime imtixaanay ku sii ridayba bal dalaalkay u fuldayne moogtahay qofku inuusan hanti lahaynaaba u roon hadduu moogta lunsan yahay ilaa baadidii iyo dalaalaadkii o dhan waa u fudud mar hadduu faasiq yahay hantina waa haystaa soo ma ogin marka hantidu qiimo wax lagu qiimeeyo ma ah waa nimca ilaahay qofku doonan siiyo ku doonan ku imtixaano ilaa wuxuu ihi subxaana wa rafacnaa waan kor yeelnay bacdahum ayaga gebalkood fowqa bacdin gobolka kale korkooda darajaatin min xayu darajaat xagga darajooyinka la kala joogo oo xagga qaninimada annagaa kala sara marinu ilahay leey xagga qaninimada iyo dhaqaalaha annagaa kala sara marinay darajaatin waxaa ku bannaan tamyiis xaalaa ku bannaan mafcuul mudlaqa ku bannaan maxaa u kala sara marin dadkoo dhan maxaa qani looga dhigi waaye dadkoo dhan hanti wadaag kulligood oo hantida ka dhaxayd oo qof hanti gooniya yeelo kale aan la arag xa looga dhigi waayo xikmad ma ahan waa feker gaalo adduunkuna kuma noolaadeen adduunka dhan kuma noolaadeen adduunku wuxuu ku noolaa karaa in qofna qani yahay midna faqiir yahay haddii hadda caawo dadkanan aqniye ay noqdaan subaxdii waa laysku rafaada oo see layskugu rafaada waxaa layskugu rafaada balaayadda fiiri ilaa wuxuu ihi subxaana waxaan u kala sara marinay dadka liyatakida inuu ka dhigto bacduhum dadka gebalkood bacdan gabalka kale sukhriyan mid laylisanaan loo nisbeeyey waa maxay haddii dadkao dhan ay aqniyad noqdaan subaxdii meeqa shaqaan u baahanna mid xaabo keenaa loo baahan yahy mid xamaamka iyo musqusha qodana waa u baahanna mid dhulka xaaqana waa la rabaa adoo qaniya ma yeele inaad xaabada noo doonto ma yeelayso soo ma jeedid laguguma karo dhulkan qashinka in laga qaaduu rabaa mana yeelaysa ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa waxaa ka mid a dadka inay dabaqaadkaas kala yihiin oo mid nolosha ka raadsan oo mid uu wax weeye shaqo laga helo hadday fuqro wada noqdaana lama noolaa karo yaa loo shaqayna haddii fuqro la noqdo yaa loo shaqayna waa laysku baaba'a laakiin waa in qof loo shaqeeya iyo mid shaqeeya la hela saasaa lagu noolaa karaa oo mid xaabadii keeno oo mid biyihii keeno oo mid cadaygii doono caday xataa la arki ma halkaad ka doona caday bal fiiri bal raxmadda ilaahay fiiri yaa see loo noolaan lama noolaa karo haddii kale waxa weye sidaana noloshii saxda aheyd mida cadaygii doona waa kuu keena gurigaagaa lagugu keena mida waxa weye xaabadii doona mida caanihii doona mida qudaartii doona mida baarfa beer xataa qof falaayo ma jiro qani ma yeelayo inuu falo marka waa la ysku dulba malaha hal maalin ma kala socon karto adduunyadu haddii aqniya laga dhigo dadka hal maalin marka fakerka shuuciyada waa dalaal iyo kufr ee sidaana saxdiya dadka in ilaahi weyna kala sara mariyay sidaasaa ah wax kaliya laakiin waa inaad ogaataa hal maado imtixaan inay tahay oo kan dhaqaalaha la siiyey ilaahay waa imtixaana bal dadkaas inuu ku waxa weeyaan ku dullaysto oo ku dhibo oo ku yaso iyo inuu ilaahay uga shukriyo ayagana ugu naxariisto kan faqiirkaana waa la imtixaana inuu argagaxo yidhi aniga xallaysi waay hebelba waa la siiye iyo inuu sabro maadaa qaybiya badan xaad qaybida adugu ilaaha qaybiye qaybta alle qofka ka hor yimiduu noqona haduu yidha hebel xal loo siiye waxaa la rabaa kan faqiirka inuu faqriga ku sabro kan waxa weeyaan qanigaana uu ummadda ilaahay uga baqo oo u naxariisto intaasaa la rabaa wanaaggu sidaas wey maantana kumaba sii jirto ummadda isku dul baaba'ayda waxa weyn ilahay in looga cabsaday maanta rabtaa imtixaan adag aa lagu jira maanta imtixaan adag wallaahi ayaa lagu jiraa ummadda waxa weyan waa dhammaanaysaa waa weligood abaar aysan arag iyo faqri aysan arag iyo dhibaato aysan araga dul saaran waa arrin imtixaan oo ilaahay ku imtixaanayo ummadahana waxaa loogu gargaaraa oo ilaahay ku risaaqa oo cadowgooda alla ku jebiya markay isku naxariistaan oo weliba fuqarada loo naxariisto wa hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay slm miyaa laydinku risaaqaa dhaqaalaha miyaa ilaahay idinku siiyaa cadowga miyaa ilahay idinkaga gargaaraa ilaa ducafadaas aad wax taraydaan maahan dadka ducafada marka wax la taro aa ilahay risqigaa waasicina ilaahayna gaalada markaasuu jebina marka si ilaahay kufaartana u jebiyo ummaddana naxariis iyo roob iyo barako ilaahay u keeno waa in dadkaas loo naxariisto ummadda baaba'ida dariiqyada taalla waa in loo naxariisto oo xil adag layska saaro qof walbaaba uu is yidhahda ilaahay marka la hortago adiga bal way is og tahay saad u nooshahay dadkaanuna waad aragtay say u nool yihiine maxaad ilaahay la hortagi doontaa ood ku jawaabi doontaa waa lagu weydiin ilaahay hortiisa waad aragta dadkaasay yihiin dariiqay yaalliin ma ujeedaa wax badar iyo beer iyo xoolo midna ma haystaan iyo ganacsi soo ma jeeda adna waxa wey noloshaada waa ogta marka arrintaas bal qof walbaa jawaabha u diyaarsado ilahay hortiisa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa raxmatu rabbika rabbigaa naxariistiisa oo ah jannada inuu geliyo mu'miniinta wa raxmatu rabbika rabbigaa naxariistiisa ah khayrun ka khayr badan mimaa shayga yajmacuuna ay kulminayaan adduunyada dadku waxaa dadku jamcinayaan ee adduunyada ah waxa weeyaan waxaa ka khayr badan ilaahay naxariistiisa macnaheeda waa maxay nebi moxamed sala allahu calay wasalam sifaadda iyo akhlaaqda uu ku sugan yahay waa midii lagu kasbanayay raxmadda alle raxmaddii alle dariiqeedii uu ku sugan yahay nebi moxamed sala allahu calay wasalam taas marka raxmadda alle janna alla kuu gelina waa raxmadda halkan laga hadlaa waa jannadii raxmaddii hore soo orna nabinimaday ahayd waa inaad mid walba aayadda fiirida hal aayadayna ku wada jiraan raxmadda halkan looga hadla waa jannada ilaahay inuu janno geliyo taasaa ka qayr badan adduunyo taasaa ka qayr nabi maxamedna taasa ilaahay weyne subxaana wa tacaala uu u diyaariyey ilaah subxaana wa tacaala aayaadkan soo socdaan wuxuu nooga warramin adduunyada qiimo daradeeda inaysan wax qiima ilahay agtiisa ka lahayn bal iska daa inay qiimo yeelatee ilaah wuxuu yidhi subxaana haddaysan dhici lahayn in dadkoo dhan say adduunyada u jecelayaan gaaloobayaan oo kulli gaala noqonayaan haddaan arrintaasu jiri lahayn ilaah wuxuu yidhi qof alla qofka kufriya gurigiisa saanqaafkiisaan dahab ka dhigila fidan ka dhigila albaabadana fidu sariiraha ku seexayana dah qof kastoo gaalooba intaasaan sii lahayu ilaahay laakiin arrintaas waxaan u joojiyu alla leeyahay dadku waa dad adduunya lagu imtixaanay adduunya jacayl waxay moodaanba qofka dhaqaalaha haysta alla inuu jecel yahay dhammaan gaalay noqonaayo raxmad ilaahay u naxariisanaayo uga joojiyey maahane gaalada waa iska sii lahayu ilahay guryahoodaaba dahab laga dhigila soo ma jeedin taas maxay ku tusaydaa liidnaanta adduunyada macnaha adduunyadu siday u liidato wax qiimaa aysan adduunyada ilahay agtiisa ka lahayn siduu nabigeenna suuban yidhi sala allahu calay wasalam low kaanat idunyaa tanziru cinda allaahi janaaxa bacuuda hadday adduunya u dhikan mi laheed ama u miisaan mi laheed alla agtiisa garab kaneeco maa saqaa minhaa kaafiran sharbata maac hal mar intii lacabo biyo xataa gaal alla kama siiya laakiin garab kaneeco ilahay agtiisa waa ka liidata adduunyadu qofkii gaaloobaaba alla u badi lahaaba ee waxa alla ugu badi diido gaalada mogta laftikooda fuqara waa ka buuxaan moodin gaal inuu qaniya isku gaaloobi waxa weeyaan fuqara kuwaa warkaasaa tixsiga cunaya soo ma ogid ha kufaara waxa weyan baaba u dhimanaya marka hantida bixinteedu gaalnimo iyo islaamnimo midna kuma xirna qofku doono alla siiya waa imtixaan waa imtixaan qofku jecel yahan waa siiya miduu neceb yahana waa siiya sababtoo ah haddii gaalada la sira dadku waa wada gaaloobi lahayd waa wada gaaloobi lahayd si adduunka u jecel yihiin laakiin ilaahay ma yeelin subxaana wa tacala fadligiisa iyo ixsaankiisa ilahi wuxuu ihi subxaana walowlaa an yakuuna annaas dadku inay ahaanayaan haddaysan jiri lahayn ummatan ummad waaxidatan keligeeda oo cala alkufri ku sugan ummad dhammaanteed gaalnimo iskugu tagta haddaysan saas ummaddu noqonayn oo dhammaantood aysan moodayn dadkaan hantida la siiy in alla jecel yahay oy gaalnimada iskugu tegayn haddaan taasu jiri lahayn la jacalnaa waxaan u yeeli lahayn liman qofka yakfuru ku gaalooba biraxmaani allaha naxariista ballaaran libuyuutihim himta mantaad u celin biictibaari ilmacnaa mantiya ilaa cumuum faa'idaynayde qof kastoo alraxmaan ku gaalooba libuyuutihim ka bedelo limantii hore bedelu ijtimaal libuyuutihim guryahooda waxaan u yeeli lahayn suqufan saanqaafyaal saanqaafyaalkaasoo min fidatin fida ka samaysan saanqaafka koro laamyeer iyo midna lama saareen fidaaba loo saari lahaaba iyo wa macaarija jaranjarooyin ay ku koraan guryaha waxa weeye dabaqyada ah macaarijtaasoo min fidatin iyaduna fida ah macaarijtaasoo yadharuuna ay ku korayaan calayhaa sanqaafyaalka korkeeda walibuyuutihim guryahoodana waxaan u yeeli lahayn wa jacalnaadi ku cadfan tahay wa jacalnaa waxaan u yeeli lahayn libuyuutihim guryahooda abwaaban albaabo min fidatin fidaa iyo wa sururan sariiro min fidatin fidaa sariirahaasoo yabtakiuuna iskaga dangiigsadaan calayhaa sariiraha korkooda wa zukrufan wa jacalnaa waxaan u yeeli lahayn qof kastoo gaalooba haddaan dadku kufri iskugu tegayn zukrufan dahabaan u yeeli lahaynba dhammaan dahababa looga dhigi lahaa gurigaba laakiin haddii looga dhigo wax ma tarayso wa in kullu daalika maa kullu daalika intu waa nafiya wa in kullu daalika arrinkaas dhammaantiis ma ahan lamaa mataaculxayaati ilaa mataaculxayaati noloshii raaxadeeda maahana wax kale ma ahan nolosha adduunya elaweed waa adduunyo degdegaydaoo tegayda raaxadeed waa cawsgeeriyaa waa ari berri la qalaya cawska loo dhigay ma raaxa haddii lagu yidhahda berriya lagu qalaa inta lagu dhigo laba kintaalo dahaba ma ku farxee waa saas adduunyadu waa saas adduunyada moogta wax kaley tahay male waa neefkaas berri la qalanaya cawska loo dhigay wey marka war qofka la siiyey hamoodi wax weyn inuu haysta imtixaanu haya waa imtixaan hadduu ilaahay uga shukriyana uu nimco weyn ah haddii kale uu imtixaanka ku dhacana khasaare ah intaas un weeye marka wax kale maahan ilaah wuxuu uhi subxaana waalaakhiratu midda damboo aakhirada cinda rabbika rabbiga agtiisa xaalo ay ahaatay lilmuttaqiina dadka alla ka baqay u sugnaatay ayagay gooni u tahay ayagay gooni u tahay waa jannadee ayaga ayay gooni u tahay welidaa saas daraaddeeda weelasha dahabka ah iyo weelasha fidada ah in wax lagu cunaa ay xaaraanta oo nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tashrabuu fii aaniyati dahabi waalfida waxa ku cabinina weelasha dahabka iyo fidada walaa taakuluu fii sixaafihaa xeerooyinkooda waxa ku cuninina fa innahaa lahum fi dunyaa gaalada adduunka iska leho isticmaasha walanaa fi laakhira annaga muminiinta aakhirana iska leh marka gaalada aan alle ka baqaynaa dahabka weelasha ay isticmaasho qofka muuminka weel kama dhigto qaala tacaalaa waman yacshu qofkii iska indha tira can dikri raxmaani allaha raxmaanka xuskiisa iyo qur'aankiisa nuqayid waxaan u qoondaynaynahu ilaah yidhi lahu qofkaas shaydaanan shaydaan fa huwa shaydaankaasu qariinun waa mid ku lamaan lahu qofka wa innahum shayaadiintu layasuduuna way jeedinayaan hum ayilcaashiina kuwa ilaahay kitaabkiisa iska indha tiray cani sabiili dariiqa xaqahay ka jeedinayaan walxaal hum walxaal yaxsabuuna ay u malaynayaan kuwii kitaabka alle iska indha tiray annahum ayagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin xataa idaa jaa'anaa markuu noo yimaado qofkii kitaabka iska indha tiray qaala wuxuu dhihi doonaa yaa baraaruga layta shallayte beynii aniga iyo wa beynaka adiga shayddaana dhexdeenna hadduu ahaa lahaa bucda almashriqayni qorax ka soo bax iyo qoraxu dhac fogaanshahooda fabisa waxaa balaayo lahaaday alqariinu qof mid ku lamaanaada almaqsuusu bidami anta walan yanfacakum qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walan yanfacakum waxba idin tari maaha alyowma maanta tamaniikum wa nadamukum hididiilkiinna iyo shallaytadu wax ay maanta idin tarayda male id waqtigaysan waxba idin tarayn dalamtum aad dulmi fasheen annakum idinka waa shayaadiinta iyo dadkii qur-aanka ka jeestaye mushtarikuuna kuwii wadaagayaa tiin filcadaabi cadaabka ilaah wuxuu idhi subxaana afa anta adiga nabiyow tusmicu miyaad wax maqashii kartaa asumma dhegoolayaalka ow tahdii miyaad hanuuni kartaa alcumya dadka indhahala waman qof miyaad hanuuni kartaa kaana ku sugnaaday fii dalaalin baadi baadidaasoo mubiinin cad fa imaa nadhabanna haddaan kula tagno bika adiga fa innaa annaga minhum min almushrikiina gaalada muntaqimuuna kuwii ka aarsanayaan nahay oo nuriyannaka haddaan ku tusno alladii cadaabkii wacadnaahum aan gaalada u ballan qaadnay fa innaa annaga muqtadiruuna kuwii karaan nahay calayhim gaalada korkooda fastamsik qabso oo ku deg nabiga suubanow biladii diinkii uuxiya ilayka adiga lagu waxyooday innaka adiga nabiga suubanow calaa siraadin jid korkiisaad ku sugan tahay siraadkaasoo mustaqiimin toosan wa innahu qur'aanku la dikrun sharaf weeye laka aduu sharaf kuu yahay nabiga suubanow weliqowmika tolkaana sharafu u yahay wa sawfa mar dambe aana tus'aluuna laydin weydii doonaa qur-aanka waxaad uga dhaqanteen iyo wixii kale was'al weydii nabiga suubanow man qof kasta oo arsalnaa aan soo dirnay min qablika adiga hortaa min rusulinaa rususheenna xaala uu ka mid yahayna aan soo dirnay ajacalnaa ma yeelnay min duuniraxmaani allaha raxmaankaa sokadiisa aalihatan ilaahyaal miyaan yeelnay ilahyaalkaasoo yucbaduuna la caabudo wallahu subxaanah wa tacaala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed